kulan wacan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaan idinku hayaa mir malihiye maadadaadan ku mirqaamay markaan ku maqle mulukidayse maanta aan maqsuud noqdaye muraadkaama mooye macaano maxaan ku galaye angnamaka maarmiye saarkii jeceelka sahay waanigu jeestaye runtii tusaale waxaan usoo qaadan karnaa usamir amba kasamir heesta ay ka qaaday oo runtii idin aada loo jeclaa afartan ayaan awadaadan u ordaa sidii anyax abaareede aragaaga i aaran waaye asluubadane ii imaaw ii imaawe ogol ii ahaw ii imaaw
heesaa ee caanku aad macmuduun waxaa kamid ahaay riixaanta janaadaa ii tahaye ii roob raxmadiis lagu raaxeeste ruuxey adigaas ku raaxaye ku rawaaye amba wahaa ku rawaa run ma kaa tahay kurawaaye amba wahaa wow waa caasha karaama waa gabadhii faynuus tifanka allah u naxariistay faadumo qaasin hilowle iyo wariyaha fanaanka ah maxamed aweys muudey boqorka bartamaha oo caaw ah barnaamijkan si wada jira uga sheekaynaya fanaanadii luul jaylaani cali oo toddobaadkii hore ku geeriyootay dalkan maraykanka caasha karaama iyo maxamed aweys muudey waxay labaduba la soo shaqeeyeen aqoon badanna u lahaayeen allah u naxariistee luul jaylaani cali maxamed aweys muudey boqorka bartamaha iyo caasha karaama soo dhowaada marka hore bal dadka isbara caasha ku bilaaba caasho karaama waa qof ma dadka isu sheeg anigoo ah caasho karaam waxaan ahay gabadhii ay dhasha allah u naxariisto maamo faadumo qaasin hilowle iyo baaba karaam siidi xaaji awees oo awoobaha uu ahaay qaasin hilowle halgamaagi weynaay waaya maxamed awees wude boqorka bartamaha cashucuuda waa libaaxii saxaafadda national theatreka muqdisho berisamaadkii ilaa haatanna isagu goobjoog ka ah idaacadda radio muqdisho waayahay waayahay labadiinaba soo dhowaada waa idin soo dhoweynayaa waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan kula caam wa antum bikhayr sanadkan cusub ee laba kun shan iyo labaatan ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa allahna siiyo waa barnaamijkii caweyska ugu horeeyey ee sanadka waxaanse ka xumahay inaan ku bilaabayno barnaamijka n geeri xanuun badan oo shacabka soomaaliyeed soo gaartay gaar ahaan bahda fanka banaadiriga luul jeylaani cali dhammaadkii sanadkay dhimatay allah u naxariisto soddonkii bisha december marka waxaan rabaa bal inaan mid mid idinkugu bilaabo bal sida idinku soo gaartay tacsida ama geerida allah u naxariisto ee luul jeylaani cali waxaan ku bilaabayaa caasha karaama caasha ka horre inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun anagoo ku sugan dalka holland magaalada rotterdam ayaa noola soo sheegay markii aan maqanay tacsiida aad iyo aad ayaa uga naxnay kullu nafsa daa'iqat lmowt naf kasta geeridu way sugaysaa maama luul jeelaani fanaanadeena weyneyd ee banaadiriga ahayd ilaahay sabri iyo imaha naga siiyo kitaabkeedana midigta allaha ka siiyo jalal firdowsa acla ayaa ilaahay uga baryana anigoo ku hadlaaya magaca reer karaama siidi xaaji awees iyo reer faadumo qaasin hilowle waxaan tacsi u dirayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan anagoo isla joognay wariyaha caanka ahaa ee maasha allah walaalkey maxamed abees muudey boqorka bartamaha oo asagana booqasha noogu yimid dalka nato holland anagoo marti ku ahayn asagana maasha allah meesha aan isku wada kulanay aan isla Waayahay.
wada joogno tacsiidan hal mar Waayahay.
aan ka wada maqalnaha waayahay maxamed aweys muudey dhinacaaga sidee kugu soo gaartay geerida allah u naxariistee luul jeylaani cali luula baad dhihi jirtay saan qiyaasayo
runtii haddii la noolaan lahaa nabigeeni maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatay ayaan noolaan lahaa waxaan aaminsanahay dunida qof joogaya ma laha waayahay waxaan rabnaa aan rabaa in barnaamijkan si gaara aan ugu xusno waxyaabaha taariikhda galay ee allahu naxariistay luul jelaani cali ay ku lahayd fanka banaadiriga oo ah fan runtii aad iyo aad u fac weyn marka laga soo tago faynuustii fanka faadimo qaasin hilowle waxaan dhihi karaa inaan qaldanah way dhici kartaa laakiin waxay ahayd qofta labaad ee xagga fanka banaadiriga xagga dumarka kaalin xoogle kaga jirtay mudde masaxanahay mise waan qaldanahay waa dhowdahay laakiin waa laga horreeyo caashe cabdow baa ka horreysay lul jeylani caashe cabdow suleymaan malika iyo faadimo qaasim hilowle ustaad axmed naaji sideedaba fanka banaadir waxaa idaba u aasay oo luul jelaaniya inkastoo dadkii ay badnaayeen banaadir badankooda dhinteen awaad geedow diinle ayuu ahaa awaad geedow oo ahaa saldhiggii ugu weynaa ee magaca banaadir waxaa haddana gacan weynsiiyey luul jeylaani oo soo gacan qabtay doctor rafi caashe cabdow iyo faadimo qaasin oo iyo suufi cali cusmaan oo ayagu ahaa dadkii markii horeba ay iyada kusoo duushay waxaana wili weli aan xasuustaa ikarshi caliyow ya macow owdiinle abtow oo aan xasuusto maxamed sheekh madka waxaan xasuustaa sheekh mayow halaag waxaan xasuustaa cali cusmaan daroog waxaan xasuustaa suufi cali cusmaan waxaan xasuustaa sheekh cabdi manana waxaan xasuustaa muumin yo waxaan xasuustaa abaadirbaana waxaan xasuustaa laashankii axmedey cabdigaashaan oo isagu kaalin weyn ka qaatay dhinaca fankiisa oo riwaayado kala duwan ay usoo bandhigtay iikar leeb allah u raxmadee waxay ahayd dadkii soo saaray faadima aan idhaahde luul jeelani marka lama soo koobi karo shariif jaaga kamid ahaa ragga waaweyn ee taariikhda ay ku lahaayeen luul jeelani oo gacan siiyey iyo weliba cabdiqaadir luulaani riwaayadihii kala duwanaa ay kaga qayb gashay abwaankaasi isagana marka lama soo koobi karo shan karaa kamid ahaa cantar naaji cali naaji maxamuud cabdalla jeeri dad badan ay la soo shaqaysay waxay nala soo qaatay heese kala duwan allah u raxmadee fanaankii weyne axmedee abubakar mubaarak alcamaari awaas khamiis cabdallah mabuse maxamuud cabdalla jeeri luul jeylaani cali marka fankeeda ma yarayn laakiin waa loogu horreeyey oo fanka waxaa hoggaan ku ahayay faadimo sheekh shable haddaa gabadh la yidhaahdo oo ka mid ahayd fanka banaadir oo faadimo qaasin ay saaxiib ahaayeen allah u raxmadeeye caashe cabdow iyo luul jeylaanina waxaan ka xasuustaa ee markaasi gacanta laga soo qabtay faadimo sheekh shable adaaba na soo xusuusiyey waxaan ka xusuustaa hees cajiiba oon raadi muqdisho aad loo soo saari jiray markii aan shaqada ka bilaabana aanba arkay ahayd gogoshaa ninkii ku jiro garuun loo maqaate way jirto soo maha maasha allah tabaarak allah heestaas ay ku jirtay riwaayadii madam cilihe dumaashida habrir faaduma sheekh shooble way ka heestay habeenkaas ugu horreeyay riwaayadda markay ka heestay waa u suurtageli weyse fankii inay hor sii wado dhinaca maaragtay caqabada ka hortimad kadibna maama faaduma qaasina aa riwaayadda ka heestay marka saas riwaayadii madam cilihe dumaashida ay u noqotay mid ay kaga baxday markaas fanka faadimo sheekh shooble faadimo sheekh shooble marka waxaa kaloo ku jirtay riwaayadii kalimiya muxuu ahay xashimiya aroska waxay ku jirtay mataqaanaa riwaayad kaloo iyadoo cajiib ahayd heesteeda kamid ahayd maxamed maxamed sheekh anis maxamed sheekh anisa markaas la qaadaya marka luul jailani waa kaga horreeyey ha ha luul jailani marka qaybtii kaga horreeyey iyo sida loo kala horreeyey sheeg maama luul jeelani ilaahay u naxariisto fankeeda wuxuu ahaa fan banaadiri aad iyo aad oo taariikh u leh qayb weyn ayayna ka qaadatay fanka banaadiriga riwaayado badanay ka heestay waxaa jirta xataa heeso oo hooy faadimo qaasin hore u heestay oo kabacdi haddana maama luul jeelani caan ku noqotay oo heesi jirtay hataa dadka waxay umaleyn jireen heesaas inay luula ay leedahay maamada laakiin habar caashi cabdoow iyo maama faadimo qaasina hore u qaadeen fursaday u heshay maamulul jilaan haddana dib inay heesahaas ay cusbooneysiiso cajiib cajiib cajiib inta hay maxaa kamid ah heesahaas adaan ku imide amaanaan heli waaye ayaa iyo galad ii gashayaan gadaal u raaca galad ii gashayaan gadaal u raacaaye gafma iigu ahee inaan ku gooye maamo lul jelaani aaday caan ugu noqotay heesahaasayto nasiib aniga iid waxaan ku kulanay ribaayad inaan isla sameyno intaada intaadan u gudbin heesta kale ee allah u naxariistee maamo ay qaaday faadimo qaasin caashe cabdowna ay qaaday luulna ay qaaday allah u naxariistee tay ahayd ta hadda qaada maahay tag midda kale midda kale waxaa intee aaday igaaryaw adaan ku imide ammaanaan heli waaye adaan ku imide iyo mid kale waxaa jirta galey meel gabiib ku taal sahaanayoa insiga xasaaye adaakugusahalala gadaashaa la guura anaa damirahiyaanba xasuusanin ba saas way iga meel gabiib ku taal galey meel gabiib ku taal ninka goosahaye gunti waa dhigta wax saasay heedana malaynaya anaaba anaaba maasha allah samidey adaada xasuusatid bo heesahaas dhan hadda aniga waxaan ku xasuusanaa maama liu jelani laakiin hore waxaa ugu heeseen maama caasha cabdo iyo maama faadmo qaasim adiga Ah, adiga laakiin abdoorkada adiga laakiin waxaad soo gaartay middan ay luul jeelaan allah naxariistay qaadaysa oo kuwa hooyo een, ah, kaydka ay ku jireen xilliyadii la qaadayo malaha ma ma dhalan weli adiga a waa dhashay laakiin waa yaraa laga yaabaa intay aada igaaryaaw iyo wax kuwaasayto marka maama liu heesaheedu waa badan yihiin bal horta inta taasna na lagu soo xasuusi koobi karo.
inteed aad taasna Oh, iyada- taasna noogu dhuf adaaba cod cajiiba lehe ha intay aada igaaryaaw umayday iyo aabahay maydee iyo aabixey adigaan ka aamine ma la oday ayaa mahan aragaaga lawaaye deedaada igaarya adaan ku imide amaana aan heli waaye adaan ku imide uurkeega arwaaxisoy adigaan ku oomanaay malu oday ayaa mahan aragaaga lawaaye aniga naftirkii adeesii hor inaan dib usoo xasuusto waayo oon qoro ma fahamtay cajiib Heesaha cajiib badanaa ani heestaas waan- heestaas heestaas marka ma hooyo faadima qaadi jirtay mise caasho cabdoona way qaadi jirtay hooy faadmin waa qaaday cash cabdooni waa qaaday luu jeelaani waa qa- ugu dambeysay aa qaaday cajiib cajiib maamada allah u naxariistay marxuumada haye janad fardowsi ilaah ka waraabiyo aamiin waxaad tiri waxaad fursad u yeelatay inaad riwaayad wada dhigtaan allah u naxariistay luul jeelaani maxay ahayd riwaayadaas maama luu jeelaani maasha allah riwaayad la dhaho jisaarka jeceelka ayaa waxaa aan fursad u helay inaan anigii iida ka wada heesno haye ha markaan riwaayadaas xataa heesaha waxaan ku duubnay guriga een, abwaankii weynaay ee iikar shacaliyo oo ku yaalay een, tiyaatarka gadaashiisa sheekh suufiya oo ku yaalay kooxda iftinaana ka tumaysa riwaayadda markaas anigana ardayaan ahaa waxaan dhigan jiray dugsiga dugsiga sare ee sheekh yuusuf alkoonen xisaabaadkii cabiraada form two amana ahay markaasayta aan heesta aan kala qaaday weliba hees ku jirtay riwaayadaas ay dib habrir ay jeclaatay ee tiri habrir heesta ani ma qaadi karaa qaadaan dhahay waxay ahayd miir malihiye maadadaadan ku mirqaamay markaan ku maqle mulukidayse maanta aan maqsuud noqdaye muraadka ma moogiye macaano maxaa ku galaye angnamaka maarmiye heestaas anaa ku lahay riwaayadda saddex heesaan ku lahay cajiib marka ayadana waxay ku lahayd jisaarkii jeceelka sahay waanigu jeesaye adiga heesa badan ay ku lahayd ilaa iyo shan aniga saddexaan ku lahaa saddexdayda midda aniga aan qaaday ayba kas ay jeclaatay ee qaaday oo xataa ay ku caanbaxday oo dadka hadda waxay umaleeyaanbo maamaluul heestaas inay lahayd asalkeeda Hmm.
oo runtaa waxaa kaloo jirta laasinka cabdi cabdi gaashaan inay iidana riwaayado badani ka qayb gashay oo uu ka mid ahaa u samir ama ka samir cudur iyo caashar keebaa culus shan u yaraha ii sheega Eh, runtii tusaale waxaan usoo qaadi karnaa u samir ama ka samir Eh, heesta ay ka qaaday oo runtii iidana aada loo jeclaa afartaan ayaan awadaadan u ordaa sidii anyax abaareede araggaaga i aaran waaye asluubadane i imaaw i imaawe ogol i ahaw i imaaw
iyo heesaha ay caanku aad maamaluul waxaa kamid ahaay riixaanta janaada ii tahay ii roob raxmadiis lagu raaxeeste ruuxey adigaas ku raaxaye ku rawaaye ambawaa ku rawaa run ma kaa tahay ku rawaaye ambawaa wow ay- ay- ay- ay- ay- heesti ay ay la qaadaysa abees khamiis jada ahayd xasuusta Heesa badan.
aa aa heesa badan ee maasha tay Allah.
ahayd midda ja- jacda tay ahayd aniga fanaanad waa ahay laakiin an laftirkay heesaha ma xasuusta sababto ah dadka heesaha mar walba qaadqaadama ii ani fanaan familia ahay family and friends aroosyadaa ka tumaa heesaha ducada iyo ammaantaa badanaa qaadaa ma fahamta hooyo si loogu soo xasuusto dadkii hooyo jeclaay meelahaas aan ku wada kulanaa saas dartiisa hadda fanka ani xataa ugu jiraa mahe ani hadda fan inaan magac ka helo ama wax ma ugu jiro fanaaniintii waaweyneedna ilaahay au naxariista inta dhimatay inta noolna caafimaad ilaaha noo siiyo Amiin.
waalidiinteena waay aadaa u jecelnahay maamaluul mar walba waa wici jiray teleefoonkaa ku wici jiray waa salaamaaye maasha allah gabadhayda caasho ay dhehaysa markaa ismaqalno aad iyo aadaa uga naxay geerideeda ilaahay ha u naxariisto jannada firdows caala ilaahay ha geeyo wax badan ay usoo qabteen bulshada heeso badan ay qaadan oo aad iyo aad ay dadka ay uje- ay u jecel yihiin ilaa iyo haddana la xasuusto fanaaniin kalaa xataa dib usii qaada heesihii maamaluul anigana inshaa heestaanayta oo rafaad waxaaba jeclahay heesta hadda aan kuu qaadaay ku rabaa iyo ku rabaa aan markasta aad ugu soo xasuustaa waa hees Ayadoo nooc- waa hees cajiiba waxaan maqlay heestaasi in dib mar kale loogu qaaday dalka sacuudiga mise markii horeba sacuudiga lagu soo qaaday may may heestan soomaaliya lagu qaaday riwaayad waxay ku jirta oo la dhahaayo n ra- rafaad iyo raaxo Raaxo.
saas u malaynaa riwaayad ay ku jirtay oo hore riwaayad horey ku jirtay ah riwaayad horey ku jirtay marka waxaa hadda dib u qaaday iqra yarey gabadha la dhaho iyo wiilka oo oo magaciisa fanaanka ah iidle yare kenya jooga heesta ayaga haddana dib u qaaday si fiicanay u qaadeen weliba fanaaniintaas Mm.
guud ahaan markaan kuu sheego caasho luul jeelaani waxay ahayd qof qalbi furan naxariis badan sadaqo badan oo dad badan oo dhibaataysan oo mar walba dhahaya ilaahay qaraasiyo luul jeelaani cali ayaa naga farxisay marka aniga waxaan uga faa'iidaysanayaa tacsiidan saaxiibkay maxamed nuur maxamed shariifka oo ila hadlay oo igu yidhi eh, tacsiida luul jeelaani halla igu daro cashacuud waxaana waaya agaasimaha ganacsiga iyo suuqeynta golaha murtida madadaalada national theatrka maxamed nuur shariifka iyo aniga iyo caasha karaama waxaan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka tacsidaynaynaa geerida ku timid fanaanadeenii wayneyd luul jeelaani cali luula ilaahay jannadii ha ka waraabi aamiin Eh, dhinaca majaajalada iyo ma ka qayb geli jirta allah u naxariistee luul maasha allah way ka qayb geli jirta habar luul anigaaba arkaybo masraxan ku fiirsaday ayadoo riwaayad jilayso oo ka qayb gelayso dhinaca majaajilada Eh, waxayna eh, filiman badanna way ka qayb gashay filim sida filimkii sharaxii la tumaayay sheekaa ka dambeysay uu sameeyey oo fi- fikirkeeda oo lahaa cali bin cali allah u naxariisto waxaa duubay abdi xabiib maxamed xabiibaa duubay Een, maxkamadda waxaa ka aa sameynayay boqorka bartamaha qaybta maxkamadda ribaayadaas oo mar oo filim ahaan loo sameeyey ilaa iyo hadda dadka aaday u jecel yihiin filim xiiso lahoo ahay oon laga xiisaynin ruwaayadii Cabdirasaaq aakir ahaa dhinaca maxkamadda ruwaayadii allah u Walaal.
naxariistee filimkii allah u naxariistee singab uu sameeyey ee maraykanka lagu sameeyey qabyana qayb weynay ku lahayd aad iyo aad maasha allah tabaaraka allah filimkaanayta oo sha- oo sha- sharxii la tumaayay sheegaa ka dambeysay waxay ku matashay een, awo aweedka waxay matalaysay hooyo oo markaasayta oo maskiin ah oo ninkeeda oo kaluumayse kaluumayste ah wiilka ay soo korsadeen oo markaas oo oo lagu- oo matalaayay een, maxamed ikir jeesta allah u naxariisto markaasoo habar faynuus sheekh daahir oo gurigooda ka umulayso oo markaas wiil meesha ku dhalayso wiilkaas oo ayaga soo korsanaayo say u matashay horta habrirta wallaahi aad iyo aad mar walba waxaan- waxaan waxaan xasuustaa ruwaayadaas haddii aan wax ka xasuusto oo isku mid aan sheegayno iyadoo wiilkaas maskiinka uu dhahayo een, gabar hala ii doono oo la leeyahay gabadhaas reer taajir ay ka dhalatay reer xaaji muxow cambaraa subixii ee wiilkooda gabadhooda waxay ku socotaa subixii baabuur gaduudan galabtii koo cagaaran casarkii koo cad oo- oo aabihiina uu leeyahay waryaa waryaa aniga lafi malaay gaagaadaay nin malaay gaagaadaaya mininka noo soo geliyahay miya yaa unu koreen xaaji celooloo cambarnahay reer Waxaa xaaji reer matalaya xaaji in- muxow cambar ha haa shaqmayow halaag markaasuu iyo xaaji marka xaaji banaadir Xaaji- Iyo afwaan marka xaaji banaadir haa xaaji macow cambarna marka wuxuu leeyahay isagana waryaa aniga laftirkayga ma lugeeyo hay Een, ceelgaabtaan tagaa intii gubadle madiina kaaraan baabuur leen raaca ani maalu ku socda
haa baldoosaa matalay baldoos allah u naxariista haa baldoos oo dhahay aniga muruqiis ninku ma- nin maashtaan ahay malaay gaadaayo oo mininkiisana maaragtay abu abeeska ku yaalo lugna ma ku soconi unaka ceel gaabtaan tagaynaa aan ka- aan ka raacayna
ceelgaabt ceelgaabtaan tagaa intii ilaa iyo gubadle madiina iyo kaarana ceelgaabta markuu leeyahay wuxuu ka wadaa basaska meeshay ka bixi jireen meeshaad doonta basaa ku geenaya waa runtiisoo ma lugeyn jireen haa taasuu ka wadaa haa.
wadhayda markaan markaan markaan riwaayadaas ma daawan laakiin ayadoo cajalan dhegaystay marka lulu jelaan inay ahayd ma xusuu ma- ma ma garan karin laakiin adaa hadda ii sheega laakiin waxaan xusuustaa sheekada iyo Ayadoo siday cajiibka u film ahaa ahayd jiro, ayadoo ayadoo filim ahaa jiro youtube-ka waa ka heli kartaa oo maamuluul jeelaani ay matalayso si qurux badan oo aad iyo aad u fiican ay u matashay Mm, cajiib ay ahayd sheekadaas inay iyada tahay ma moodayn intaan la qaxin sagaashamaadkii dhammaadkiisaan aan cajalad intana loo soo duubaan ku dhegaysan jiray markaas aad loo jeclaa gurigoo dhan oo la dhegaysan jiray reer xaaji mucow cambar ma warkooda u dhowaan karnaa iyadoo la leeyahay aa riwaayad xiisa lehay ahayd ma soo koobi karo barnaamijyadan ay soo martay ee riwaayadaha ay ka qayb qaadatay iyo waxyaabihii faraha badnaa iyo abwaanadaasi oo ayaga gacan weyn kusoo siiyeyba runtii baarar kala duwan iyo muusicno kala badan iyo meelo kala duwan oo lambuunba baar ku yeelay iyo jubba iyo curuuba iyo meel kasta anagoo fankeena u badnaa meel kasta lasku imaan jiray waa lasku imaan jiray dhalinyarada dhan meeshaa isugu imaan jirnay marka waktigaas waa dhammaaday maanta waxaan maraynaa xilligii toobakeenka ilaahay waxaan ka baryayaa jannadii fardowseed inuu ilaahay ka waraabiyo aamiin inay sadaqo badneedna waad sheegtay miisaankeeda allah ugu kabo Een, een, waxaan rabaa marka waxaan rabaa marka een, ugu dambayntii een, maxaa bulshada een, soomaaliyeed gaar ahaan bulshada fanka banaadiriga jecel ee fankii luul jelaani kuwii la socday ee yaqaanay iyo kuwa aan aqoon ee laga yaabo in ay een, muddooyinkan dambe ay ku arkeen youtubyada iyo internetka inay ku arkeen laga yaabo maxaa maxaa uga sheegi lahaydeen haddaad u sifaysaan luulu jeelaani maxay ahayd miisaan intee la egay lahayd Een, waxaan siinaa caasha karama
Ah, maamuluul jeelaani miisaan weyn ayay ku lahayd fanka banaadiriga heeso badan aan lasoo koobi karin ayay qaaday riwaayo fara badan ayay ka qayb gashay qof waxay ahayd oo fankeeda u jecel een, sharafta iyo maaragtay iyo inay guul usoo hoyso ummadeeda soomaaliyeed ee ku dhex nooshahay ee magacsaas ugu yeelatay magaca hadda maanta luul jeelaani cali oo la dhahayo macnaha ciyaar ciyaar ma ku imaanin mid ay ayadu usoo halgantay oy tustay qof fan inay tahay ay bulshadeedana mar walba dhinac walba ay ay ka tusaysay inay ka arkaan dhinaca ugu fiican suugaanta soomaaliyeed ayay ahayd marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay maamulul jeelaani sabri iyo iimaan allah naga wada siiyo amiin amiin Taariikh maxamed aweys kafay.
muudee waxaan rabaa inaan weydiiyo een, raali ahow een, caasho Een, maadaama maadaama tiyaatarkii aad joogtay fankii banaadiriga inta badanna aad xiriirin jirtay een, markaad ka fiiriso dhinaca dabeecadda iyo dadla dhaqanka qof noocee bay ahayd
runtii eh, casho luul jaylaan cali weligeedu bashaas ay ahayd ani weligay luul jaylaan cali oo xanaaqsan ama mataqaanaa laleeyahay way xanaaqday ma arkinba luul jaylaan waxay ahayd bulsho badan weliba ilmaha yarka markaa ay soo baxayeen oo gacan ay siinayeen eh, sitey maxamed sheekh oo sala wanaag gabareyd ahaan oo fanaanada iyo maryam naasir cali gabareyd ahaan iyo gurubyadaas oo dhan ah markaasay ta markaasay ta hoostasin jireen oo la sheekaysan jireen iyo kaleer iyo waa la badnaayo adigoo rag badan oo markaas iyo fanaaniin badan oo shimaali axmed shimaali aa joogayo haddii jafooda iyo hadaa fanka banaadir ay ku jirto adigoo luul jeelaani waxay ahayd qof bashaaja oo maxamuud cabdulla jeeri iyo aniga iyo iyada iyo asxaab fara badan oo maxamed cusmaan ina kamid yahay oo dad badan oo hadda haddaan soo xasuusano aan kaligeena yaabayno oo jiddo sheekh bashiir kamid tahay oo asxaabtii faraha badnaa oo aadaa loo jeclaa gabadhaan eh, ingiriiska joogto oo la yidhahdo amaara cali shoo baro iyo haddii ilaa idba gabadtaan yidhahaan maarisa carboni ujelio adigu jaad cabdullaahi cali iyo dad yaroo adigu mataqaanaa markii dambe fanaaniintii dambe ah waxay ahayd duuljeedaani kuwa gacanta weyn ay ay iska heli jireen ay isku fiicnaayeen ahayd marka fankeedu ma aha mid yarna ma ahayn qof calool xunna ma ahayn qof qalbi furan ahayd qof naxariis badan ahayd jannadii fardowsayd ilaahay ha ka waraabi aamiin kelmadaada ugu dambaysa caasha ilaahay u naxariisto maamuluul jeelaani janad firdows cali ilaahay ha geeyo dembigeeda kii horey iyo kii dambeeyeyba allaha u dhaafo iyada iyo dhammaan intii muslim ummadda nabi maxamed dhammaan waalidiinteena inta dhimatay oo dhan waa ugu dadceynaynaa anigana jidkaaseytiyaa mari doonaa kulli nafta daaqat almowt qof walbana geerida way sugaysaa kii fanaana iyo kii aan fanaan ahaynba fanka waxaan ugu jirnaa annaga inaan dhaqankeena dadkeena aan ku tusino dhaqanka wanaagsan haddaa xasuusatidna riwaayadaha marka la sameyn jiray soomaalida waxaa la tusi jiray dhaqan wanaaga si ay u bartaan haddana aniga inta fariin waxaan ka diraayaa fanaaniinta cusub waxaan leeyahay fanka yaan lagu ciyaarin haddaan nahay ummadda soomaaliyeed dad waxaan nahay oo muslim ah oo diin iyo dhaqan fiican haysto markaasna ku faano suugaantooda marka maadaama hadda aan dibadaha ku kala nool nahay waddankeenan arrintiisa ay saas tahay ilaahey waddan fiican oo maaragtay aan dhammaanteena u wada noqon ilaahay hanooga dhigee in qof kasta oo fanaan ah oo xil uu ka saaran yahay inuu ku dadaalo sidii generationka cusub aan u tusi lahayn suugaanta soomaaliyeed dhaqanka iyo diinta hadduu ilaahay ka raali noqdo qof walba oo soomaali ah oo fanaan ah fariintaas aniga oo ah caashi karaamo waxaan u dirayaa in qof walba uu mas-uulka saaran yahay inuu xil iska saaro generationka cusub oo hadda adduunka ku nool yurub asiya africa iyo america iyo australia in aan tusno dhaqan wanaag fanka aan samaynayn inuu noqdo fan ku xiriira dhaqanka hidaha iyo diinta
waa tahay waxaan rabaa caash intaada ka bixin inaad hal hees bal aad intaad ka taqaano ama heesaha aad qaadid ama kuwa amaanta aad qaadid aroosyada aad ka qaadid bal inaad hal mid noogu soo xirto barnaamijka soomaali runwaha dad wada simanehe sokeeye ifxigo aan kala socmine soomaali runwaha dad wada simane sokeeye ifxigo aan kala socmine bardiyo barafbahan lababanaye ahlow baladkeeni barwaaqakaye
aamiin aamiin mudday
ha iyo waxaan is rabaa inaan sameeyo hooyaalada leyle hingaadihaaye hooya leyle hingaadihaaye hooshii hora waaye hilmaami maaye hooyaalade hooshiis ninkii haysta hetwaa helaaye hurda manooroona kasoo hadaafne hooyaalade darinta io saafalki io dambiishe darintay saafalki io dambiishe hooyale iyo dambiishe didcigii dalkeen waaye ka daalimeyne hooyaalade dalkeena soomaali iyo dadkiise diinta qur-aanka ay dugaashadaane hooyaalade deelka qur-aanka ay ku duceysadaane hooyaal dooloola jiidaaya iyo dunkaane maradii la doonaa lagu daabacaye hooyaalade
cajiib cajiib cajiib
intaas waxaan ugudan leeyahay dhaqankeena iyo hiddaheen inaan mar walba aan heysano meel walba oon joognana saas aan ufaafino ilmaheena aan barno luqadda ilmaha la baro soomaalida meel walba qoys kasta waxaa xilka saaran ilmahooda inay baraan luqadda luqadda waxay ka qaadan qeyb weyn ayay ka qaadanaysaa dhaqanka iyo diinta iyo cunugaaga inuu ku fahmo marka soomaali weyney waxaa idin leeyahay hidaha iyo dhaqanka iyo diinta yaan laga tagin meel walba oo aan joogno aan ku xirnaano fanaankan wuxuu u taagan yahay mar walba iyo fanaaniinteena hore waxay u taagnaayeen in ay tusaan dadkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba inay tusaan dhaqan wanaaga taas ayaan mar walba idinkaga dardaarmaya soomaali weyne meel walba aad joogtiin inta dhimatayna allah u wada naxariisto dhammaanteena gadaashoodna ilaahay mana fidnay annagan maalinteena maalin khayr ilaahay ha nooga dhigo gabkeena iyo geerideennana ilaahay ma kulmiyo aamiin aamiin aamiin aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin caasha karaama iyo maxamed aweys muudey boqorka bartamaha guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha iyo fanaanadda caasha karaama oo caawa nala joogay barnaamijkan caweyska washington wixii tale iyo tusaale ah iyo sidoo kale haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news com ama barta aan ku leenahay facebook tan iyo kulan dambe haddii alla idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabaday
ani kijela mi jeli